sii-hayaha wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle maxamed bashiir qaasim ayaa ka hadlay guud ahaan hirshabeelle deegaanada uu waxyeeleeyey ee daaqa iyo dalagyada uu saameeyey ayaxa iyo koronkorada ayuxu markii afraad aan dhihi karaa uu kusoo laabtay deegaanada hirshabeelle kii ugu ba'naana hadduu ahaa ku toban jibbaaran ayuu ahaa waxaan leeyahay ilaahay ha naga yasiro runtii ayuxu waxyeeladiisu way ballaaran tahay dalagii iyo daaqsinkii labada wuu baabeeyey ugu darnaato badiirta iyo yaanyada iyo qaraha ayuu si baan u baabi'iyey marka arintaasi waxaan leeyahay wax hadda tiri koob dalagii iyo daaqsinkii intaba waxyeele ayuu gaarsiiyey beero badan ayaa laga tegey dadkuna waa barakac ayaa dhacay oo qofka haddii sanadkii horena oo fatahaadi ay goysay beertii kii kasii horeysana ay goysay kuwii ka harana ayax u baabeeyey xaaladii nololeed waa garan kartaa barakac ayaa meelaha qaar deegaanada ka bilowday waxaan leenahay arrintaasi marka waxay u baahan tahay in layska kaashado loona gurmado dadkaas inta tuulooyin ay ayaxaas tegay dhammaan dadkii ku noolaa beerihii markii afraad fatahaadii ay ka goysay intii hartay fasalkii kalena ayaxu baabeeyey noloshoodu waa qiyaasi kartaa waxay aadayaan marka meelaha ay leeyihiin nolol aad ka heli kartaan ama waa ka shaqaysan kartaan ayuu u barakaxay tirekoob ayay rabtaa waxaan ku leeyahay degmooyinka gobolka hiiraan iyo shabeelle hadhexe inta webiga maro beeruhu waxay u kala baxaan laba nooc kuwa waraabka iyo roob lagu tacbo iyo kuwa roobka ah labaduba dadkii way ka barakaxeen ayaxu waxyaalada wuxuu gaarsiiyey degmada beledweyne wuxuu gaarsiiyey matabaan wuxuu gaarsiiyey maxaas wuxuu gaarsiiyey buloburte wuxuu gaarsiiyey jalalaqsi wuxuu gaarsiiyey mahadaay idinku jowhar ayaad aragteen maalin hore ayaxii soo maraay wuxuu gaarsiiyey balcad wuxuu gaarsiiyey warshiiq marka wax la tirikoobi karo iyo wax la dhihi karo degmo hebel maaha dhammaan hirshabeelle daaqsinkii iyo dalagii waxyeele ayuu gaarsiiyey waxaana jirta in wasaaraddu ay sheegtay inaysan jirin meel uu dhaafay cayayaankan haba ugu badnaadee kii ugu dambeeyey ee toddobaadyo gudahooda weerar ku soo qaaday deegaano badan oo ka mid ah hirshabeelle gaar ahaan gobolka shabeellaha dhexe waa kan mar kale wasiirka aan weydiiyey waxa ay ka qabteenka wasaarad ahaan laba aan kala qaadaynaa ayaxu meeshuu maro wuxuu ugu tagaa raadii saamayn haba u darnaata meelaha qoyan maxaad ka samayseen marka tiraahdo qorshaha wasaaradda beeraha iyo waraabka hirshabeelle boroses ayuu ku jiraa qaybtii koowaad ee aan dalabnay waxay ahayd emergency in oo qaybta emergency wax lagu qabto laba boqol iyo labaatan ruux oo hirshabeelle ka kooban degmo kasta labaatan ruuxa ayaan howlgelinay oo ku qalabaysan sanduuqii sunti isku joog dhara oo sarwaal iyo shaati ah oo kiyaalo koba la gashto gacmogashigii gafuurjaabki iyo ookiyaalo laba iyo labaatankaas ruux laba boqol iyo labaatankaas ruux ayaa ka howlgashay emerjansihii qorshaha labaad ee hadda aan ku howlanahay waxay tahay laban iyo toban degmo iskuduwayaashii ama shaqaale ka shaqeeyo inay dadka ku tababaraan sida ayaha loogu hortago wacyigelin iyo inay sameeyaan xog ururin g b s loo isticmaalayo si xogtaas marka la helo loogu gudbo in la helo gaadiid oo lagu howlgalo amaba darones loo helo oo lagu buufiyo ayaxa inta badan hadda hirshabeelle soo gaaraya mid gaadiid ama qof uu ku filan yahay maaha qorshaha ku talagalkayna waa kaasa waxa nooca yiman waxay tahay inaan soo kordhino qaybtii emerjansaha ayaa nooca yiman waxa kale waxaan ku leeyahay broses aan la maraha maxaa yeeley af soomaali ma shaqeeyo dadka hadda degmooyinka ka howlgalayo ayaxaasi xogtii ka soo ururiyaan g b s kii la gudbiyo jawaabtii ka soo baxda ayaa wax lagu qaban doonaa taasi marka broseskasay maraysaa laakiin hadda waxaan laba jibaaraynaa in gurmadkii birmadkii aan soo badinno oo degmo kasta meesha labaatan ka ahayd soddon kusoo kordhinno si dhammaan loo howlgalo waxaana jirta beeraley badan oo la daalaadhacayay fatahaadihii webiga shabeelle inuu ugu darsamay ayax iyo koronkoradii uu dhalay ayaxii ugu horreeyey ee soo gaaray shabeellaha dhexe kuwaas oo ay sheegeen beeraley iyo xoolo dhaqato in ay wadaan gurmad ballaaran oo ay kaga hortegayaan ayaxa iyo koronkorada